waxaa isi soo tiraya barakacayaasha kusoo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo kusoo biiray qoysaskii horey halkaasi u deganaa waxaana qoysaskan cusubi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday qoysaskan oo kasoo hayaamay gobolada shabeellaha hoose iyo baay ayaa marka aada la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarrada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada muqdisho taasoo qolo waliba ay si un ku soo gaartay waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun hu gogol iyo wixii la halmaala xaawo cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacayaasha ah ee ka yimid buurhakaba buurakaban ka imaadane dhible u imaaday rafaad iyo xoolo dari abaar iyo col saasaa xamar ku imaaday dad badan ala soo socon ani qoys ahaan aniga ilmey aabbahood ahayn sagaal cunug ani odaga buurka ka imaanay xamaraa imaanay xamar ma naqaano qaraabaan kusoo jiidina maleh buushishkaa naftaani ma naqaano anka buush ma naqaan xoolo dhaqataa ahayn xoolihii aniga soo dhammaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabanla-aan ilaa haddaba buurka beeraleenku ahaan beertii abaaraa gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la gala ilaa hadda dadka war ceelishay saaran yihiin bii maleh oo in rafaadana soo qaxiyey maxaa jeclaan lahayn anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabad aan iskaga noolaano oon guri wax iska helno iska jecelna ilmooleenna heedaan kacsina inay taakuleena siiyaano nabadgelyo ahlno inaan noolaano dadka aan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a qoysas kol hore kasoo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan faadumo maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah markaan kasoo qaxa dagaalan ugu soo qaxna ani ilmaheyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabanana ma haasana hadda marka nadiif ay noqoto markaan ka imaadna ani caruurteeda markaan aan kasoo lugeeno xeebtaan soo marna jilb markaan soo marna meeshaan baabuur ka soo raacan aa inta ku imaana markaas kadib intaan aan iska joogna wax wax eena oo dhaqaaq ee hadda aan helno malahan intana shaqadeeda cariiri waa markaaba noo roobnaad markana hadeertaan waxaan ku aadna ma haasano inaan laabanaan rabnaa waxaan ku laabana ma haasano haweenka waxay qabtaan naagaba iska baxaan qaar dhadhaqooyay aadaan qaarna jaaba iska aadaan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan un ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin ada wax la-aan waa iska jirtaa marna dabka wadansiyaa marna wou shidan yahay ugu dambayntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada muqdisho ayaa intooda badan waxaa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid a barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda magacey faadum cismaan qoryooleen kasoo barakaca ee farsooley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaal iyo colaad iyo rafaadaa ka dhacay waa iskii soo baxay ana iyo ninkay caruurtay ahayn hadda ninka hadda maba ila socdoba marka hore waa ada joogna nin walba barkoos u baxay hadda aniga caruurtay wey caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaamka iskala dhaqanaa farsooley beeraan ku laheen beerihii waa abaarsadeen colaadna waa dhace ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan ani caruurtee waa iskay soo tag xamaraan imaada wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystan ku quudsadaa markoo nyaayadoo iska goobay markoo galaaskoo caana iska gada wixii ada amakaas kuu baxay aan ku shaqaystaa wixii oo suuq aan ka hela qoryahoo iska gada hadba wixii suuq amakaas ka soconaya aan ku shaqaystaa buushaan ku jirnaa dhaxan waaye roob waaye darbaal male wax male maacuun male wax yeel male eedaha waxaan ka codsanaa macal maacuun macla darbaal macla lacag nolol noolee ka badan ma jirta alaabtii iyo maacuuntii waa kasoo tagna maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macla darbaal mala maacuun wax kasta waa rabna aniga waaye xabiiba maxamed oo leega kasoo barakacday ilmi caruurtay iyo aniga oda ma qabno agoo maaliyaan ahay col iyo rafaadaan kusoo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inay nala garab qabto nala taakuleeyo waxnala siiyo waxaan ku hoyano waxaan ku ki harsanno malaha roob haddii siimaad wax ma haysanno wax oo hadda oo anguri ku karsanno wax yaryaroo muslimna siiye moogii wax kale ma qabno ceeg ceegoo bi aan ku keensanno muslimnaana siiyey garabka nagala qabtoo waxay ilaahay ogi hoos ilaahay idiin soo dhiibo nala taakule waa iska rabna ilmahey shan waayo aabba uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waayo waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro bas ilaahay idiin soo dhiibo aan codsanaynaa waxaan kasoo barakacay meel qabtalaal dhaho maxay ahatoo beero falata aheen beerihii biyo la-aan way abaarsadeen maxay ahatoo wax la qabtaa la waaye saas daraaddeed usoo baxnay inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin yaa kula socday aniga iyo ilmaheyga iyo odageygaba meeqa caruura wadataa afar caruuraan wataa caruurta aabahoodaa koley aa suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaasa sambusambus waxaas iska dudubtaa saasaan ku biilanaa ilmaheena xasan kaafi qoyste v o a muqdisho